haweenkan oo ku nool magaalada kismaayo ayaa u istaagay soo celinta dhaqanka soomaalida iyagoo magaalada kismaayo ka hirgeliyey xarun lagu ilaaliyo alaabaha dhaqanka inta badan xaruntan ayaa waxaa u dhammaystiran agabka hiddaha iyo dhaqanka ay soomaalidu lahayd sida dhiisha xaarinka mooyaha iyo kasha filaqa iyo falkada iyo alaabo kale qaar ka mid a haweenka hirgeliya xaruntan ayaa sheegay inay sii wadayaan wax kasta oo lagu ilaalinayo hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed
dadka meesha hidahay dhaqankan yaan leenahay intii hadda dowladda ay jirta ay jirtaa magaceedana waa kaas hidahay dhaqan waaye kan dambiil waaye xaasalli waaye ritigii waa kan oo raran oo gacan samaysa ah gerigii waa kan shiikaha dhakal manuunaa la dhahaa koo mid waxaa la dhahaa dhakal geeleed koo kii geeli waaye masafaha waa kuwa oodka lagu shubinayo oo gacanku samayska ah gacanku samays waaye kur iyo daboolkeed iswadato masafaha gacan samey hidahay dhagan waa alaabtan meeshaan taalla hortiina taalla aad arkahaysiin waa alaab gacan lagu sameeyey oo soo jireen ahaan jirta suumankaad arkaysa dunidii horaa waayihii hore dadkii horaa soo xiran jira haddana annaga hadda waan qabaqaabinay waa kan weli kama tegin hidahay dhaqanka waa haysanaa xaruntan waa hawrun weyn oo saldhig u ah haweenka jubbaland ururada haweenka jubbaland saldhig u ah waa waama wama garuub boorka waa aragtaan waa xarun aan juhdi badan gelinay aanan laakiin ka helin hay-adaha wax caawin ama garabah dadka waxaa la rabaa markuu ficil sameeyo oo iskuday sameeyo uu dadaalo gabdhaha soomaaliyeed ay dadaalaan oo waxyaabihii qaransuulay oo wadankeena burburka markuu dhacay suulo weye waxaan aan keennay juhdi badan baa la geli waa qaali meel kasta daafaa adduunkan ka keena oo soomaaliya waama ay ka mid tahay safaraa la soo geliyey gabdhihii ma haystaan wax ka kaabo waxaa la rabaa qofka markuu ficil sameeyo iskuday sameeyo gabadha ay dadaasho hay-adihii iyo hadday dowla hay-adaha dowla yihiin oo wasaaradihii ku shaqalaha waxaan ay yihiin iyo hadday yihiin hay-adaha kaloo lookalka ah intaba inay gabdhaha soo booqdaan gabdhaha la dhiirigeliyo waxbarashada dadka waaweyn baa ku jirta farsamo gacan baa ku jirta kariskaa ku jira wax aanan ku jirin ma jirto waxaan gabdhaha soo saaran waa warshad dhan oo aad iyo aad qaymo ugula soomaaliya maanta